الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الفتنة من المشرق من حيث يضلع qarna shaydaani wuxuu baabaysan yahay baabku ama dee mawduuciis iyo muxtawihiisi alfitnatu fitnadu min almashriqi kole fitnadu macaanideeda horeynu usoo yar marnay dee kitaabulfitanna waan kuga soo jirnay oo markaasaan sooba aragnay xadiidka laftigiisiina weeye inoo soo socda an markaa fitnadu waxa weeyaan dalaalkii iyo kufrigii iyo imtixaanaadkii iyo balaayooyinkii iyo masaa'ibtii intaba dee fitna waa laguba idlaaqayaan xagga bari bay ahaatay ama ay kaba masdarkeeda iyo mashaeeda inta ugu badani waa jihada bari min xaysu meeloo yadlucu soo baxayo qarno shaydaani shaydaanka labadiisa gees meesha ay kaba soo baxayaan xadiidka inoo soo socda iyadoo kolley macnahana kitaabulimaan yaan kuba soo marray wuxuu uhi muصنifku raximah الlahu taعaalى xadaثna qtaybaة بn سacيidi qaala xadaثna layثun x وxadaثanii mحamed بn رمxi qaala أخbarana layثu can naafici can ibni cmara anahu samica rasuul الlahi slى الlahu عalayh wasalam ibn cmar baa wuxuu yihi rasuulkii ilaahay buu maqlay salawaat اllahi وasalaamu عalayh wlxaal huwa rasuulku mustaqbilun uu qaabilsan yuu u jeedo almashriqa marka mustaqbilulmashriqi maya xagga beri isagoo u jeedo oo xaggaa u jeeda ayaa uu maqlay rasuulkii ilaahay yaquulu xaaluu ku qowlayo alaa ina alfitnata haahuna alaa hooyay ina alfitnata fitnadu fitnadu waaba dee kufrigii iyo balaayooyinkii iyo masaa'ibtu oo dee xurubti iyo dagaaladiiyo waxyaalahaasna ay kama mid yihiin haahunaa xaggan bay ahaatay min xaysu meeloo yadlucu soo baxayo qarnu shaydaani shaydaanka geeskiisu xagga uu kaba soo baxayo xadiidku riwaayaad buu leeyahay barhkood ay kaba dee ziyaadaad ama ay waxyaalo la socdaan waana xadiid keliyun inta baabka inoogu imanaysaa saa daraaddeed waan soo wada raacinaynaa horta alfaadihiisa وxadaثnii cubaydاللahi بn cmر الqawaaririي ومحamed بn المصنح وxadaثna cubaydاللahi بn سacيidi kulهm عan yaحyى الqطاni qaala الqawaaririي xadaثnii yaحyى بn سacيidi عan cubaydاللahi بn cmra أnahu qaala xadaثnii naafiع عan بn cmra أna rasuul الlahi slى الlah عalيه وasلم qaama cinda baabi xfsa xagga sanadku kolley cid aynu dee imika cusubi ma jirto waa dad aynu hore usoo wada aragnay marka horena laba sheekoo sheekhadiisu israaciyey muslim waa qawaariir iyo maxamed ibn musana haddana abu qudaama cubaydullaahi ibnu saciid buu dee kusoo saddexeeyey saddexdooda ayuu leeyahay yaxya alqadaan bay xadiidka ka wada warinayaan ee cibaaradooda iyadna in yar ku kala dunayd oo qawaariiri waa cubaydullaahi ibnu cumar ayaa isagu muxuu yihi alqadaan iyo nisbadan ma raacin ee xadaanii yaxya bnu saciid xadaaniina waa yihi siiqadana waa la yimi xadiidkuna waa xadiidkii ibnu cumar markii horeba naafic baa kaba warinaya laakiin naafic layt ibnu sacad buu ahaa raawigiis imikana waa cubaydullahi ibnu cumaru markaa wuxuu uhi ibnu cumar ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam qaama uu istaagay cinda baabi xafsata xafsa bintu cumar albaabkeeda agtiisii buu istaagay faqaala wuu ishaaray kolley in badan bay axaadiida kusoo noqnoqotaa idlaaqu lqowli cala alficil iyadoo qowlka la idlaaqa laakiin ficil loo jeedo axaadiida waa iskagaba badantahy halkan baa ka mid iyo dee meelo aan inagaba dheerayn iyo dee meelo kaleo kitaabka inoogu horeeyey oo faqaala wuu ishaaray weeye biyadii gacantiisiibaa wuxuu ku fiiqay oo kuba ishaaray naxwalmashriqi dhinaca bari madiinana waa la joogaayo dee waa dhinaceedii bari markaa wuxuu yidhi waa qaa'ilan alfitnatu hahuna fitnadu xaggan ayay ahatay oo fitnadan manshaeeda iyo inta ugu badan waxay kaba imanaysaa waa dhinacan xayu meelo yadlucu uu soo baxayo qarnu shaydaani shaydaanka geeskiisa uu ka soo baxayo qaalahaa maratayni laba goor buu taayidhi aw alaaan saddex goor buu ku celiyey wa qaala cubaydullaahi bnu saciidin fii riwaayatihi qaama rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalama cinda baabi caaishata oo saddex sheekha oo shaqadii muslima xadiidka inoogu sugnaayuu ka wada wariyey markaa mid ahaan waa cubaydullaahi bnu saciid riwaayadiisu waxay ahayd qaama rasuulullaahi sala allahu calay wasalam cinda baabi caaishata labada kalena cinda baabi xafsata wax tanaafina tacaarud kama dhexeeyo laba aqaloo isku dhegsan bay hayno aadna hu yaryaraa waxa udhexeeya waa gidaarkaa yeel baabadooda isku meelunbaabay dee waa ka intaa yaree gidaarka yarunbaa udhexeeyey marka haddii la yidhaha baabu caaisha iyo haddii baabu xafsa la yidhaahba ma kala dheero oo dee markaa sidaa daraaddeed tacaarud ama tanaafi kama dhexayso waayo meel keliya ku wada yaalaan waxba umay dhexayn oo aqal kale umuu dhexayn وxadثnي xرmلة بن يحيى qال أخبرna بن وهب qال أخبرnي يuنس عن بن شهاب عن sالم بن عبداللahi labadii dريقa hore ناaفع bay ahayd عن بن عمر imkana waa sالم عن بن عمر عن sالم بن عبداللahi عن أبيه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل والxاaل هو مستqبل المشhرق isagoo dhinaca beri ujeeda ayuu mxu h waa alaadii bedelkeedu weye waa ti لتنبيه ahayd إن الفiتنة haahuna ha iن الفiتنaةa haahuna ha iن الفiتنaةa haahuna markii horeba qaalha maratayn aw ثaلaaثan riwaayo horean kusoo aragnay min xayثu meeloo yadlucu soo baxayo qarnu shaydaani shaydaanka geeskiisu xadaثna abubكر بن أbي شhaybةa qaaلa xadaثna وakiع عan عكرiمaةa بن cmاar عن sالم عن بن عمر qاaل أنه qاaل khرaجa رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay uu soo baxay min beyti caaishata caaisha gurigeeduu ka soo baxay faqaala wuxuu uhi ra'su lkufri min haahunaa dee waa kaa intuu guriga ka soo baxuu kadinkii joogsaday waana isla meelun baan leenahay xabse iyo gurigeed iyo guriga caaisha gaalnimada madaxeedu waa mansha-eed iyo inta ugu badani xaggan bay xaggan ayay ahaatay dhinacan min xayu meeloo yadlucu qarnu shaydaani shaydaanka geeskiisa uu ka soo baxayo yacni lmashriqa dhinaca bari buu ujeeday waxadaثana bnu numayrin qaala xadaثana isxaaqu yacni bna sulaymaana qaala akhbarana xandalatu in abi sufyaan qaala samictu mana haddii abu sufyaan kii markaa dee ibnu xarbin maahe waa nin dambabe qaala samictu salima yaquulu samictu bna cumara yaquulu samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama yushiiru waxaan maqlay rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh isagoo ishaaraya gacan biyadihi naxwa lmashriqi wayaquulu ku qowlayoo leh ha ina alfitnata haahunaa ha ina alfitnata haahunaa xayثu meeloo yadlucu soo baxaya qarno shaydaani kolley tarjamadana taniya inoo taaliya lafdigan bay taniyadu kuba timi shaydaanka labadiisa gees ay kaba soo baxayaan xadaثna cabdالlahi bn cmr bn abana wawasir bn cabdاlأعlى وaxmed bn cmr اlwakiiciyo wlafd lbn abana qaaluu bal waa xadiidkii un waa dariiqii inoo dambeeyey bal dariiqu kolley kalaam kaluu yar yeelanayaa waxa weeye oo kalaam kaluu yar yeelanayaa ama qisa la socotay horta dee xadiidka waxaa iyada inooguba sugan uun rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inuu yihi fidnadu dhinacan bari ayaa manshaeeda iyo mucdamkeedu uu yahay kolley lafdigan ra'sul kufri iyo fidnadii kufrigu waa fidno nifaaqi waa ka fidno fitantii dadka muslimiintaa dhexdooda dhacdee dagaalkii iyo khilaafkii iyo waxyaalahaasoo dhami waa fidno weeyaan oo lafdigan dee fitna ayaa macaanidaba wada kulansanaya dhinacan bari ayuu kuba sheegay kolley horena waxaan filayaa axaadiis baynu iimaan ku soo maray markii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh sheegayeyba dee dadka ahlalwabar ee rabiica iyo mudariyo ee bal matalan geela badan lehee fardaa lehee isla weynee kufrigooduna badnaaye xaqa iyagu markaa diidsanaa intii aanay islaamin oo kale inay qaswada iyo kufriga iyo dhinaca uu jiro oo kale bal axaadiid iyo fidnada iyo meesha qarniga shaydaanku ka soo baxa wax sidaasi waa inoo horeyse bal horta waxa weeyaan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xadiidka wuxuu inoogu sheegayaa fitanta inteeda badan walow dee markii dambe dhulka ay caam yeeshay mansha-eeda iyo masdarkeedu halkaa inuu yahay oo haddii aan eegno fitantii muslimiinta dhexdooda dhacday dagaalkii jamal iyo dagaalkii sifiin khawaarijtii iyaduna halkay kaba soo baxdeen dee quwada ay yeelatee laguma dagaalamay muddo dheerna dhibtoodu ay jirtay nimankii qaraamido la odhan jire ugu dambeyn intay kacbada yimaadeen bal kumayaal iyo kumayaal muslimiina saddex boqol iyo sideed tobankii toddobiyo tobankii hijirada ku laayay ee xajaruasadkana muddo laba maqnaayoo kale iyo taas iyo markii dambe fitantii weyneyd ee dee kollay fitan malaa lamidiiba aanay waktigaa hore jirin ee tataarka iyo waxyaalahaasi dhammaanba mansha-eeda iyo dhinacaab ayay ahayd dee aahaarteedu in badan iyo jihaad kaleba haba gaadho marka macnuhu waxa weeya fitanta inteeda badan waa dhinacaaso waa aclaamtii nubuwadii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyo dalaa-ishii nubuwada iyo mucjisaadkiisii oo xaggaa weeye oo macnaa dhinacaas bay u badan tahay oo mansha-eedu yahay de waana taa la arkay markaa hore iyo marar ka dambaysayba ay muuqatay xagga cibaaradan ra-sul kufrina waa gaalnimada madaxeedu kollay in waxaa dee uu kuba fasiraa barhkood waktigaas sida xadiidkii kale ee rasuulka ilaahay kuba sheegay fakriga iyo kibirka iyo inay dadka cinda adnaabil markaa alibil iyo dee reer rabica iyo mudariyo marka aan islaamin kuwii ugu xooga badnaa wixii xaqa diidanaanaba ahaa taas waa lagu fasiree laakiin waxaa kaloo lagu fasiray nimankii majuusta ahaa iyo ciddii iyaga tabaca u ahayd ee carbeed oo kufrigoodna uu ka badnaa kufrigii nimankii ahlu kitaabkaa waayo kitaab iyagumay lahayn waxay dhowrtaan may jirin waa kaa ninkuu inantiisii xataa guursanaya iyo walaashii iyo la garanayo dade markaa xataa islaamkii barhkood de iyagoo saasoo hablahoodii iyaga iyo kuwii uu dhalay hadduu doono qabo oo kaleo guursaday bal markaa waxyaalahaas kufriga badan kuwii kale way ka kufri badnaayeen in ahlu kitaabka ahaa marka mamlakadiyoodiina dee nimanka majuusta bilaad farisiya wax ka sheeyaba iyo carabtii iyaga markaa hoos imanaysayba dhinacaasay ahaayeen oo kufriga intiisa badan mucdamkiisa iyo intiisa weyne waa jihaadaaba weeyaanoo bal waa waxyaalaha xadiidkan rasuulka ilaahay inooguma sheegayo amaa xagga shaydaanka qarnigiisu waxyaalahay kuba fasireen wax kamida oo arrinaan hore usoo maray oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh cadcaddu markay soo baxaysay uu salaada dadka uba diiday oo uu yihi shaydaan labadiisa gees dhexdooday kaba soo baxaysaa taasna sidii ay kuba fasireen culimmadan hore usoo maray macnaa isagii baaba waktigaa isku toosinaya ina dadkii isagaa u qurxinaya waxaan in ilaahay dadkii keyrkii ay caabudaana isagaa ku dhiirinaya o uba qurxinaya dadkii markaa iyada caabudaya u sujuudaya si ay sujuuddaasi isaga ugu dhacdo ama taas baabuu isku toosinayaayo taas waa laguma fasiray waxaa kaloo de macnaha tafsiirku yahay waxani waa taswiir shaydaan fitantii marka marka la eego in isaga quwadiisii iyo intishaarka suldadiisi iyo waxyaalahaasi inay meeshaa kolba kufriga iyo xumaanta iyo fitantu joogta ayay kaba muuqanaysaa sawladiisi iyo quwadiisii oo markaa qarnigan macnihiisu waa meeshan isaga fitantiisii ay kuba badan tahay ee isagii wixii uu dadka ugu yeedhayay uga qurxinayay uu kula dadaalayay ay aada iyo aada uguma fada fara badan tahay waayo markaa sawladiisa iyo suldadiisu ay noqonaysaa macnuhu markaa xaytu yadlucu qardu shaydaan macnaheedu taasba weeyaanoo waa macno dee ah shaydaankiiba halkan kol haddii kufrigii iyo fidnadii ay tahy waa wixii uu doonayay wuxuu dadka uba qurxinaya markaa suldadiisi iyo sawladiisi iyo quwadiisii baa meesha ah ee macnaha kaleyn hore usoo marayna waa macno bal matalan halkan laba ishaaray ama ay sheegeenba culimadu bal taaba weeye oo fitan dee waanata aan leenahay rasuulka ilaahay dabadiiba waxyaalihii muuqday ama waktigiisiiba nimankii dee xoogga lahaayee xaqa diidanaayee arrintoodu ay bal matalan quwadana lahaa nimankii najdi iyo wax ka sheeye negi jiray carab markaynu eegno taas bay rabeeca iyo mudarba dee wixii ka sheeyeyna nimankii majuus iyo taas bay ahaayeenba markii dambe fitantii muslimiinta walow qatligii cusmaan oo madiine ay kaba bilaabantay haddana aahaarteedii halkii hagaag ugaba muuqatay ee keentay iqhitaalkii bayna almuslimiin xurubtii jamal iyo sifiin iyo taas iyo wixii taa kasii dhashay khawaarijtii iyo nahraawaan iyo dhulkaasi intuba dee jihada ciraaq iyo nawaaxideeda ayay ahaayeen kolkol sifiin dee inta shaam iyo ciraaq udhaxaysa haba noqoto bal markaa macnahan xagga bari ee uu rasuulka ilaahay ishaarayey bal waa waxyaalahaas weeye ama macnaheedu taas bay noqon wuxuu yihi musanifku xadaanaa cabdullaahi bni cumar bni abana wawasil bni cabdilaclى waaxmed bni cumar alwakiiciyu walafd libni abana qaluu xadaana bnu fuayli can abiih qaala samictu salima bna cabdillaahi bni cumara yaquulu ya ahla alciraaqi dadka waynu soo wada maray alwakiiciyu waxaa loo yidhina imaamkii wakiic buu u rixleeyey aadna axaadiis badan ugaba wariyo tan baa nisbadan aygaba timi suu saaxib alubaab uu yidhaaho haddaba ibnu cumar baa wuxuu ibnu fudayl waa maxamed abihina waa fudayl ibnu ghazwan kale labadooduba waa atbaacu taabiciintii labada waalidkaa xagga itqaanka iyo hiqanimada kaga sii xoog badan inankiisan maxamed ibnu fudayl haddaba fudayl ibnu ghazwan baa yidhi waxaan maqlay salim ibnu cabdillaahi ibni cumar yaquulu xaaluu ku qowlayo ya ahla alciraaqi reer ciraaqow ma as'alakum can اsagiirati wa arkabakum lilkabiirati mada waa tii tacajubka ahayd oo dee waxa weeyaan ficilka kana waa afcalkii dee tacajubka macnaa badana su-aashiina ah wax yar oo macno lahayn oo sagiiro ah aa weydiinaysaan oo dee taasi tilmaamaysa dad xalaal miirad laho wixii yaraaba iska dhowraya inuu yahay waarkabakum badanaana iyadana ku dhiciina iyo fulitaankiina aa fuulaysaan lilkabiirati wax weyn aa kuba dhacaysaan bal ama haddeen culimadeedu siday ku laqbayn jireen maaskaga laqbayste malow dee macnihiisi wax tacajub ka tegayo su-aal noqonaya laakiin waa dariiqoodii ay marayeen ma as'alakum maxaa idinka weydiin badan can sagiirati waa dembiga yar ama waxyaalaha yaryar waarkabakum reer ciraaqow idinkana ku dhicid iyo fulid iyo korid badan lilkabiirati waa wixii weynaa o dee kolle waa markii tacajubkaya sida ay culimadeedu kuba laqabeyn jireen walow de usluubka usluub su-aaleedi noqonayo macnuhuna waxa weeyaan inuu la yaaban yahay reer ciraaq markay noqoto waxyaalaha yaryar ee kolkol ay dadkii weydiinayaan oo dee ruuxa maalaag shay weyn kuma weydiinayo wax yar buu ku weydiinaya arrintu tahay waxaasi maxaaraanba muxuu yahay taas arrinkaasna wuxuu daliiliyo calaamo u yahay ruuxa wax yar ooan weyneynba su-aashiisu ay dee bal matalan xaggii xukumkiisa iyo xurmadiisa iyo xalaalnimadkiisa ay tahay waa ruux xalaal miiranaya oo dee iska dhowrayo warac leh waa ruuxna markaa wixii waaweynaa iska ilaaliyey buu noqonayaayoo ka yar buu dee tak weydiinaya haddaba ruuxdii caynkaas ahaa hadduu dhinac kale marka laga eego dembi weynba kuma dhacayo labadii isma isma laha weeye xaggana waxaan saa u badnaynba o ka dadkii weydiinaya oon siiba ridnayn oo aan hadba xataa dee shubha inuu noqdo mooye aan xukumkiisu xaaraanba gaadhayn dhinac kalena wixii xaaraamta ahaa ayuu kuba dhacaya hadalkan waxaa lamida uu salim bnu cabdillaahi yihi waa waxaa aabihii cabdullaahi bnu cumar ayaa nin weydiiyey sida saxiixa bukhaari ku sugan damal bacuud waa ruuxii muxrimka ahaa buu weydiinayaa bal kaneecada dhiiggeeda iyo waxyaalahaas ama kaneeca la dilay maxaa arrinteedu ay tahay waa ruux muxrima ama dhiiggeedaasi maxaa bal maxaa xukunkeedu yahay markaasuu yihi xaggeed ka timi oo ciraaq baan ka imi buu yihi oo deetuu yihi waxa weeyaan ahlulciraaq qataluu ibnata waxa weeyaan markaa ibna binti rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam wayasaluuna can dami lbacuud reer ciraaq dhammaantood bay wada dilin laakiin waxay dileen rasuulka ilaahay inankiisii ama dee inantiisu ay dhashay bay dileen gees kalena waxay kuweydiinayaan ay leeyihin dhiig bacuud ama kanaaca maxaa ka imanaya iyagoo taas arrinkaa weyn laba yimi ayaa xaggana isaguna waa tiim unoo wuxuu leeyahay su-aashaynan aa waxyaala yaryaroo weyneynba aad dadka weydiinaysaana way badan tahay dhinac kale marka la eego ee ama mukhaalafadii madaxda ha noqoto dilkii iyagu dhexdooda ay isdilayeen haba noqoto iyagoo ka dhowrsanayn markaa ruux muslima in la dilo oo eeg ruux muslima in la diloba aan ka dhowrsanayn haba noqotee jaanibka kalena waxyaalaha waaweyn ee dee fitantia waa fitantaan kuma jirne ayay kuba dhacayaan oo tii buu la yaaban yahay uu leeyahay dhinac waxa badan su-aashiina waxyaalo yaryar weydiinaysaan dee waxaydna taasi waxay tilmaamaysaa waa calaamo waraac ruux wax yar ku weydiinaya dhinacii kalena dembi weyn baaba ku dhacaysaan oo dee qatligii uu yahay iyo umuuraha fitanti iyo tafriiqi bayna almuslimiin oon dan aydaan ka garahayn bal aad ku dadaalaysaan oo aydaan uga aaban yeelahayn jaanibkaa wixii aad kuba samaysaan ujeedadiisu waa tan markaasaa wuxuu uhi samictu abi waxaan maqlay cabdالlahi bna cumara yaquulu samictu rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam yaquulu ina alfitnata tajiu min hauna fitnadu waxay ka imanaysaa dhinacan waa uma biyadi naxو اlmashriqi waa xaggii de craaqna xaggaasay kaga jirtaa gacantiisii wuxuu ku ishaaray xaggii bari min xayثu melo yadlucu qarna shayطaan wa antum markaasuu leeyahay iyagii waa saalim hadalkiisii yadribu waa garaacayaa bacdukum barhkiin riqaab bacdu waa idinkaa islaynaya fitan baa ka socota waa isdilaysaan oba taas dee inta su-aal yar oo weyn wax yar oo muse usii weyneen waxani muxuu yahay iyo xukunkiisu muxuu yahay dadka weydiinaysaan waxaa horta ka roonayd inaa umuuraha dhiiga iyo waxaa ka dhowrsataan wainamaa qatala waa dilay muusa nebi muuse aladi kii qatala uu dilay kolle caydku waa xadfan yahay maayo waa cayd mansuuba de meelihii xadafkiisna uu banaanaa ficilna uu nasbiye weliba aladi qatala ay aladi qatalahu uu dilay waa kii uu dilay waa waxa weeyaan waa dilay min ali fircawna khada'an gef buu u dilay faqaala caza wajala lahu ilaah baa ku yidhi waqatalta nafsa naf baad dishay fanajaynaaka waanu kaa badbaadinay min alqami murugadii xaggaa kaaga timi wafatannaaka waanu ku imtixaanayna futuunan imtixaanan ku imtixaana macnuu waxa weeye horta intan uu jeedo marka la eego saalim aayadda wuxuu usoo qaatay nebi muuse ninkii qabdiga ahaya uu dilay markii dee ninkii kale reer bani israa'iil uu usoo qayshaday aadishid muu lahayn khada bay hayd waa feeday tiibuu kuba dhintay aadishid may haynoo khada ayay ahayd haddana isagoo ninkani qabdi yahay cadowgoodina yahay dadkii addoonsanayay khada ku dilay ayay tii uu aada iyo aada ugaba murugooday oo ah uu u arkay dee naf inuu dilay aan loo fasixin oon loo idmin taasba qamiga iyo murugadaasaa asiibtay dee waana tii ay geesaha ugaba timaada dilkiisii waayo suuratu qasas dee hadal waxa weeya wata qisadu inoogaba timo taasay intaan laba soo gaadhin markii loo sheegay inay nimankii ogaadeen qabdiga ahaa fircawn iyo qoomkiisi oo isagii la raadinayo ay doonayaan inay dilaan intaan uga taas ogaaninba waa kii bal maalan isagu ka calacalayayba dilkaa uu dilay iyadoon looba fasixin haddaba isagoo khada waxu dilay ayuu ka murugooday idinkuna cabdaa waxu dilaysaa buu leeyahy maka meeshi idinkuna ruux muslima oon ahayn ba dee cid kale oo muslima ayaa cabdi u dilaysaan idaan dan ka galahayn aanu idinlaba weyneyn dilkiisu wax weyn aydan kaba soo qaadahayn nebi muusena isagoo khada uba dilay ayuu tii kaba murugooday oo markaa qamigan dee ilaahay kaba badbaadiyey qamigii qatligaa uu dilay kaas iyo dee iyaga arrintii ay doonayeen saarigaha inay u aaraankoodii ay uba dilaan iyo waxyaalahaas markii ilaahay ka badbaadiyey dee uu tegay meel aanay awood kuba lahayn ee ilaa madyan uu gaadhay isagoo dee cabsanaya intuu beledkii markii loo soo dhigay uu kaba baxay amaa wafatanaaka futuunan dee kollay imtixaanaad taabuudkii lagu riday hebadda la raaciyey fircoon oo uu gacantiisii galay oo kale umuurihii kale ka dambeeyee dhacay waa dee intuba waa imtixaanaad iyo ikhtibaarada ilaahay subxaana watacaala ikhtibaaray oo imtixaane weeye kolleyna xadiid baa jiraba xadiid dheero kutub tafsiriya ay soo arooriyeen mar halkan barhkood dee ibnu kaiir iyo keyrka ibnu jariir iyo xadiid ulfutuun laba idhaaho iyadoo uu malaa saciid ibnu jubayr weydiiyey ibnu cabaas aayaddan tafsiirkeeda wafatadnaaka futuunan u yihi malaa wakti galaba ama habeen bay joogeenoo wuxuu yihi xadiidkeedu waa dheeryay istanifi nahaar iyo ibna jubayr macnaa balwaaga ha ku bariyo maalin bilowgeed ii kaale subaxdii buu kusoo kalay isagoo dee wacdigii eegaya markaasu xadiid dheer oo kaa xadiidulfutuun laba baxay oo dee maalan aayaddan tafsiirkeeda kutubta tafsiirkee waaweyn ay dhammaanteed soo wada arooriso oo dee umuuraha ilaa nashadiisii hore ilaa markii dambe iyo wixii dee bal maraaxishii dee imtixaanaadka iyo ikhtibaaraadka iyo wixii adka shadaa'iddii soo martay uu kuba dhan yahay ayaaba jirto dee u laabmi kartaan meelahaan idin tilmaamay oo dee waanu ku imtixaanay dee laga bilaabo taabuudkaa lagu riday waayo wuxuu kasoo bilaabay arrintan keentay inay dee inamadooda gowracaan uu fircoontaa ku dhaqaaqo hablahoodana daayo ee markaa taasi ay kaba dhalatay hooyadii inay taabuudkaa dee waa si qalbigeeda lagu rido loosoo waxyooda ay kuba tuurto iyo umuuraha kaba bilaabmayo umuurahaasaa ku sugan bal xadiidkaa dheereen sheegaya xadiid ulfutuun lama yidhaaho ujeeddadiisu waxa weeyaan neb muuse isagoo khada wuxuu dilayu ka murugooday idinkuna cabdi baa waxu dilaysaan kamana murugoonaysaan waxba idinlama aha uma aaban yeelaysaan taas reer ciraaqo qaala axmed ibnu cumar fi riwaayati can salimin lam yaqul samictu ana cabdالlahi بn cmar iyo wasil بn cabdilcala iyo axmed ibn cumar saddexdaa xadiidka wada wariyey sheekh keliya ka wada wariyeen markaa labada waxaynu soo maroo samictu salima bna cabdillaahi inuu fudayl ibnu ghazwan lahaa isagu halkaa muxuu yihi can salimin ee samictu mu odhan riwaayadiisa de waana macno keliyowna baabun laa taqumu saacatu saacaddu ma dhacayso xataa tacbuda ilaahay caabudo dawsun reer daws dalkhalasati sanamkaa dalkhalasa la yidhaaho ilaahay caabudo waa macaalimtii rasuulka ilaahay aclaamtii nubawada waa waxyaalihii qeybkaa uu kaba warramay waana wax dambeeyo weli oon la gaadhin marka rasuulka ilahi wuxuu leeyahy suurta lama afuufayo saacaddu ma dhacayso reer dawsna waa qabiilo ballaadhnayd oo azad kaba mid ahayd waa abu hurayre qoladoodii ilaahay sanamkaa dalkhalasa caabudaan dalkhalasana kolley sanam buu ahaa barhkood baa la yidhaha alkhalasa beydkii dee sanamkan ay dhex dhigeen in isaguna dee waaba kanin oo beydkan baa la odhanaya sanamka naftiisana dalkhalasa la odhanaya alkhalasna waa beydkii bal waa beyd reer waxa weeyaan daws iyo qolooyinkii wixii ku dhadhowaa ay caabudi jireen ayuu ahaa waqtigii jaahiliyada qabla alislaam laakiin markii la islaamee dhulkaasna islaamku gaadhay rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh jariir ibnu cabdillaahi oo boqol iyo konton nin oo wada fursaana oo wada reer axmasa wata ayuu u diray oo isagaa soo burburiye oo soo gubay waanaynu soo maray xadiidkiisa yadka manaaqibtii jariir rasuulka ilaahay uu ku yihi jariir alaa turiixunii min dilkhalasa war miyaanan iiga raaxaynahayn waayo qalbigiisa waxaa dee dhibayey in meel ilaahay kayrkii lagu caabudaya ay jirto aanad iiga raaxaynayn dalkhalaso markaasuu dee ducadii u duceeyena isagu fardaha uu ka dhicdhici jiray waataynu soo maray oo uu yihi waxaan kaba imi ninkii bashiirka uu soo dirayna iyadood muddo awr cadhaysan oo kaloo dee d wixii ay ku dhayi jireen lagu dhayoo madoobaata adigu gubatay un haddaba kaaba weeye dalkhalasa ee de waa marka islaamkiiba dee dadkii mu'miniintaa ruuxdooda la wada qabto ama ay dhammaad yihiinba aakhira markaa qiyaamadana dhawaato calaamaadka waaweynna ay muuqdaan ayaa dadka ay ku laamayaan diimahoodii hore iyo asnaamtii oo markaa taas baa rasuulka ilaahay leeya ilaa ay markaa reerihii meelaha degi jiray ay caabudaan waa sanamkii uu dib usoo noqdo qiyaamadu ma dhacayso waana kan xadiidkii xadaثnي محamed بن رافع وcبد بن حmayd qال cبd أخبرnا وqال بن رافع xadaثnا cبدالرزاq قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المصيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم cid cusbi kolley kitaabka ama casharka kuma sugnaan firaya dee dadkuna kolley moxamed ibnu raaficna waa garanaysaa maxaan filaya malaa barhkiin inay xusuusayin qaso ama xaaladiisu ay ahayd marka kitaabka ama axaadiida lagaba dhagaysanaya iyo nin asamaani la baxay wixii bal maalan taas iyo bal waxaan filaya in la xusuusan yahay oo laga yaaba inaan intaan dhammaan aan ku celceliyo de waxaa la arkaa kitaabka socda ruuxi telefoonka iska qabsan wixii la doona la iska sameeya bal sida imaamkaasi ahaa jira iyo waxyaalihii dhacay kale waa qasaad bay ka warramay hore markaasu wuxu qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam laa taquumu saacatu saacaddu ma dhacayso xataa tadariba ilaa isgaraacdo isku dhacdhacdo alayaatu nisaai dawsin dumarkii reer daws baryahoodu xawla dilkhalasati samankaa dalkhalasa laydha macnaa isagii bay caabudayaan ku laamayaan dawaafkay dawaafayaan ay ku dhex wareeg ay dushiisa ku wareegayaan iyo de alayat waa jamcu alyatin weeye sida jafnatinba jafanaad loogu jamciyo waa alcajiisa oo ujeeddadu waxa weeya de waa xarakaadkaa ay de iyagii ay ku dawaafayaan ku wareegayaan baabay taas isku cirirayaan oo baryahoodii isku dhacayaan oo garbahoodii sida lafti kalebay sirixriixayaan ilaa taasi ay dhacdo qiyaamada ma dhacayso marka wuxuu yihi wakaanat waxay ahayd dal khalasa kolleyna ala de waxaa daahirku ahaa wakaana inay lafdigu sanamana waa kan isagiina waa saname se wuxuu taaniidka ka kasbado mudaafu ileyhiga oo dilkhalasati weeye khalasa kii u saaxiibkaasan mudaaf ileyhigu taaniid ka kasbaday sanaman sanam bay ahayd tacbudaatana waa sii un taaniidka halkaasunbu ugaba yimi ay caabudo dawsun reer daws fi ljaahiliyati bitabaalata meesha tabaalo la ydhaah oo sanamkan dee hore inuu soo maray waa taa imakana sheegayo qisadii jariir ibnu cabdilaahi iyo nimankii rijaal axmas ee boqol iyo kontonka ee rasuulka ilaahay uu diray sanamkaa soo burburiyey ama sooba gubay haddaba waqtigii jaahiliyadii waxaa caabudi jiray reer daws ee reer khascamiyo dad kalena way caabudi jireen macnuhuna imika waxa weeyaan imika halkan dadka way gaaloobayaan marka wixii ugu dambeeye mu'miniinta ruuxdooda la qabto ee qiyaamada ama dhulka ay isugu hadhaan shiraar annaas macruuf ay garanayaan iyo munkar ay ninkirayaanba aanu jirin ayaa shaydaankii ugu yeedhayaa wuxoodii horiyo asnaam caabuditaankoodo dee waxay noqonaysaa asnaamtii baa la caabudayaa qiyaamadna ma dhacayso suurta lama afuufayo iyadoo adduunyada uu joogo ruux allah leh taasba bal dee malaa muddaytaasi soconaysaayo xadiid baa waxaa kuga yimi ibnumaaja iyo inay dadka qaarkood ay dee iyagoon salaad garanayn soon garanayn waxay garanayaan ma jireen laa ilaaha ila allahu leh ayaa oo marka la weynay odhanayaan aabbayaasheen ka soo gaabnay dee taa kelimadan waa kelimada ku hadhay taasi waa markaas haddaba kolley xadiid caishana inoo soo socdaay waa umuuraha dee aakhira zaman waxyaalaha dhacaya kolleyna waa waqtigaas dee dambe dambe weeye aayaadka waaweynaa ay muuqdaan ama tabaale imika halkan sheekhu raximah llahu tacaala de adugu waa dhici kartaa inay barhkood isku mid kaba dhigaan laba tabaale uu sheekhu kala qaadaye sharxan sheegaya imaam nawowi raximah llahu tacaala ayaa wuxuu yihi tabaala waa mawdicu bilyaman walaysa tabaalata alatii yudrabu biha lmaal wayuqaalu ahwanu cala alxajaaji min tabaalata liana tilka bidaaf intaasuu ku dhaafay oo wuxuu leeyahy tabaaladan imakani waa meel yaman ku taalay oo dee daaif aan u dhoweyn ee matal carbeed baa jirta oo amhaasha carbeed oo marka shay la sheegayo inuu wax qiimala aanu ahayn ama shaksigan aanu agtiisa qiimo ku lahayn ayay soo qaataanoo ahwanu cala alxajaaji min tabaalata taasay dhahaan marka wuxuu leeyahy tabaaladaasi daaif bay ahayd bal matalka qisadiisu kolle xajaajku waa ninkii daalimka ee xajaaj ibnu yuusuf tabaalana waa meeshii ugu horreeye loo magacaabay inuu waali ka noqdo tabaaladani waxaana dee qosasan hadalka ku soo baxay ama matelkani ku baxay arrintiisu ay tahay markii uu soo baxay oo dadna ay la socdaan o meeshii kusoo dhowaaday ayuu dadkii weydiiyey tabaala meedayo dee ta yidhahan hiya min waraa'i hadihi alakama waa meel malaha dee buur yaroo koobnayd ama tuur yar ayay yidhahan ayay ka dambaysaa deetu ihi laa khayra fii baldatin tasturuha akama beled ay waxaa qarinayaaba dee tuur yare ama kama yare ay qarinayso khayr mal halkiibu ka noqday ma gelinba muuqabado wuxuu leeyahy beledka dee meel magaalo haddana kama yare ay qarinaysaa wax qiimalo malaho de adigu ka jeeso muu qaadan oo markaasaa deeta matelkani baxay carbeed u sheeku soo dhigtay ahwanu cala alxajaaji min tabaala saasuu matelkani ama mahmado ay kuba baxdo bal waa mahmaha saasa sheekhaan dee sii fasirin haddaba isagu kala qaadaya oo laga yaaba saaxib maalan yaaquut oo kale saaxib mucjam bilbudaan inuu mid keliya ka wada dhigo bal markaa waa sanam saasuu ahaa waa lagu noqon doonaa xadaثna abu kamilin اljaxdariyu wa abu macnin zayd bnu yaziid araqaashiyu kolley magacan raqaashiyuna dee ra-da kolley waa xurufu shamsiya oo de ama de way shidnaanaysaa laakiin qaafta oo kale iyo waxyaalahaas shida ma laha magacani meeshuu yimaado نسبة baan ujeeda واللفظ لأبي معن قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة عن عائشة قالت أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسuلka إلaهي baan مقلay يقول xaaلu ku qowlayo لاa يذهب ma tegaya الليل habeenkiiy والنهاaر مaعنaa de قyaamadu ma dhacaysa wey kol haddii de قyaamadii la aفuufo waa ka habeen ka dambeeya oo maalintaa bilaabantay mama jirto ee waa habeenkiiyo maalinta waa intay adduunyadu jirto waa intaan qiyaamo la gaadhin xataa tucbada ilaa la caabudaba allatu walcuza sanamadii in la caabudo faqultu waxaan yidhi caaisha odhanaysa yaa rasuula allahi in kuntu la adunnu xiina anzala allahu huwa aladii arsala rasuulahu bilhudaa wa diini اlxaqi liyudhirahu cala اddiini kulih walow kariha lmushrikuun ana dalika taaman caaisha waxay leedahay laakiin rasuulka ilaahay wuxuu sheegay inaan habeenkiiyo maalintu tegeyn qiyaamadu dhacahayn ilaa asnaamtii la caabudo oo dadka ay waxoodii hore ku noqdeen jaahiliyadii hore caaishana aayaddan dee bal matalan suuratu ku sugan bal matalan atawba iyo adigu dee kolley waa aayaddu dee safna suurad ku dhow baa kuba aayad ku dhow baa ku sugan in ilaahay subxaana wa tacaala diintiisan uu diimaha diintan islaamka diimaha ka kor yeelayo ayaa kuba sugnayd oo iyadu dee say u fahamtayna waa ilaa qiyaami saaca inaan arrinkaasi isbedelayn minka bilaabmay hayse ee ay aragtay intishaarkiisu inaanu isbedelayn rasuulka ilaahay bay weydiiso waxay tidhi in kuntu intu waa ti almukhafafa min athaqiila damiirkeeduna waa lishaan laabtan la adunna waa tii faariqada ahayd ee inta naafiyada iyo inta mukhafafadaa kala saaraysay marka in hushaaniya kuntu waxaan ahaa la adunnu mid malaynaysa xiina anzala allahu markii ilaahay soo dejiyey huwa ilaahay alladii kii weeye arsala diray rasuulahu rasuulkiisa bilhudaa hanuun waa hanuunkan iyo dahya iyo wadiin alxaqi diintan xaqa laba dira islaamnimo muxuu la diray liyudhirahu si uu kor yeelo oo macnaa liyuclihu cala diini kullihi waa cala almilali kulliha weeyo diinka waa waxaan isaga ahayn ee adyaantii kale a dhammaantii uu ka sarraysiiyo ka kor yeelo mid ka qaalib oo ka sarraynaya uu noqdo walow kariha almushrikuuna duhuurka iyo idhaarkaas kuwa gaaladii habadna ceembee taas markii ilaahay soo dejiyey waxaan anigu u malaynayay ana dalika waa duhuurkaasi taaman bal waxaan ku nasbinan isaga qadaran yakunu taaman yakunu taaman ilaa yowmi alqiyaama weye inuu taam iyo mid la noqonayo ilaa qiyaamadoo kol haddii duhuurkaas la gaadho arrintaas dee waana kaa bidaayadiisa ay kuma sugnaayeen inuu sidaasu ahaanayo wax ka dambaynaya ba aanay jirin oo isbedela anigu taasaan umalaynaya qaala wuxu uhi markaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh isagoo waqtiga waxyaalahan ay jaziirat alcarab kaba dhacayaan sheegaya iska daafano can ilamaakin اlأkhra inahu shaniya sayakunu waxa uu ahaanaya min dalika arrinkaasoo waa duhuur hada diin اlislaami cala almilali kuliha maa shaa allahu inta ilaahay iraadeeyo uma yabcaث llahu ilaahay baa wuxuu soo diraya riixan dabayl dayibatan fiican waa dabayl aan caasifo iyo ahayn waa riix layiina ah udgoon oo dabacsan oo fatawafa kale labadii toodee mudaarica mid ahaan dee la gooyo ikhtisaar ahaan asalku fatatawafaa bu markaa fatawafa way qabanaysaa ruuxdaasi kula man shaksi dhammaantii fii qalbihi qalbigiisa uu ku sugan yahay waa ruuxdiise mihqaalu xabati khardali min iman xabatu khardal oo waxyaalahaa dee aad u yaree malaa wax ka yarbaanu jirin khardalka asagana xuurka oo kale markaas wax leeg oo iimaani maaha ruuxii muminkaa iimaankiisu badnaa haddii adnaa shay min aliimaan ruuxan qalbigiisa uu ku jiro uu dhimanaya isaguna maaha un dee ruuxii muminkaa iimaankiisu kaamilkaa kaa mukhalidka ah ee faasiqaba ahaaye laakiin iimaanun qalbigiisa wax kaga jireen isagana ruuxdiisa la qabanaya kolley arrintanna waxay dhacaysaa way inoo dambaysaa haddii ala idhaaho waa nebi ciise dabadii bay iman markaa dajaal soo baxee dajaal uu dilo nebi ciise yaajuuj iyo maajuuj ay soo baxaan ee bal iyagana la halaago waqtigaa dabadeed ayay tani dhacaysaa xadiidkeedna waa dee inooguba iman doonaa insha allahu tacaala waa inoo imanayaayo marka ruuxdan kale kitaabuliimaannana waan kusoo marray kitaabuliimaanna waan soo marray fa yabqa waa hadhaya oo adduunyadii waxaa ku hadhaya man laa khayra fiihi ku aan khayr kuba sugnayn yatahaarajuuna tahaarij alxumuro saa dameeru meelaha isugu fulfulaan isugu fuulayo wadooyinka waxay dee garanayaan ba aanay jirin ama ay khayr de adugu khayr aan lahayn waa laa taquum saacati illa calaa shiraari innaas xadiid kale ah waa dadkuwa ugu shar badan ba markaa waxa ay qiyaamada suurka lagu afuufaya u yahay fa yarjicuuna markaa maxay u laabayaan shaydaankii baa ugu yeehi ilaa diini aabaaihim marka caynkaasa ee mu'miniintiiba ay wada dhimato kitaabkii la kor yeelo diintii aabayaashood bay u laamayaan oo arrinku kaa weeye waa waqti dambe وxadثna محamed بن المثنى qال xadثna abu bkr whuwa الxanaفiy abu bakrka de cabdالمجيد qal xadثna cabdالحamid بن جaعفr بhada الاسناad نaحوه oo waa xadiثkii makaan kaba soo baxnay un dee raawi kale un buu sheegayaayo xadiidka ruwaadiisii isaga ka warinaysay kaba mida taasba weeye waana cabdالكبيr kole mar daman dikrigiisa inoo iman baab laa taquum الsaacaةu xatىa yabura rajul bqabri rajuli fayatamana an yakuna makaana اlmayiti min albala waxyaalaha dee koley waktiga dhacaya dee markaa dambana sii badnaanayo oo laa taquumu saacatu qiyaamadu ma dhacayso xataa yamura ilaa uu maro arajulu ninku waa miaalum dee haweeneydna wax ka celinaya ma jiraan tani biqabri rajuli nin waxa weeyaan qabrigii kolley ashanna waa dee tii jinsiyad ahayd oo imaka halkan macrifiya waxaa loogama jeedo waa nin uu maro nin kale qabrigii qabri buu soo maraya fayatamanaa uu ku tamaniyo an yakuuna inuu noqdo makaanilmeyiti ka aasan ee xabaalanee meesha ku jira inuu isaguba noqdo uu ku tamaniyo muxuu taa ugu tamaniya min albalaa'i waa fitanta iyo balaayada iyo imtixaanka jira daraaddeed oo macnaa waxa weeyaanuun fitanta imanaysa ayaa dhibteeda iyo culayskeedu wuxuu gaadhayaa geeridii ahayd masaa'ibta ugu weyn ee ruuxu kastaaba uu nacayay ruuxu inuu ku tamaniyaba doono oo dhibta haysata daraaddeed uu isdhaho iyada kaaga roog dhibta waxa kaaga roog adoo dhinta taas ilaa heerkaas ay arrintu noqoto qiyaamadu heerkaa la gaadho qiyaamada ma dhacayso waa fitanta iyo balaayada iyo imtixaanka jira axaadiideedna waa tan xadaثna qtaybaة بن سacيid عan malik بn anasi فيma quri'a عalayhi عan abi zinaad waa wixii lagu dul aqriyay oo waa san hore usoo sheegno soo ogaanay imaam malik arrintiisu waxay ahayd waa lagu dul aqriyi jiray carabkiisa kamuu aqriyi jirin axaadiidaas ama muwaط ha noqoto ama khaarij اmuwaطa wax lagu dul aqriyo ma hayd naadir bay ahayd wax laftigiisa laga maqlaa dee isugu midna baana isaga agtiisa ahayd alqirاءة calى الshekh iyo asmاع minhu isaga may kala sarayn ba فيma quri'a عalayhi عan abi الزinaad عan الcrج عan abi هurayrata ana rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalama qaal laa taqumu saacatu qiyaamadu ma dhacayso xataa yamura ilaa uu maro arajulu nin biqabri rajuli nin qabrigii uu maro fayaqulu fahuwa yaqulu haddaan fayaqula nidhaanana yamura inoo raaciba uu yidhaaho markaa yaa laytani makaana alla shalaytada idee maan halkiisa ku sugnaada alla maan meeshiisaa ku jiro si aan dhibtan i haysataba uga raaxayso geeri ayuu ku tamaniyayaa wuxuuna waa shidnada arrinka iyo balaayadu heerka adag ay gaadhsiisantahay iyo imtixaanku arrinku maaha diintiisa u baqanayo bal waa dhib kaloo haysato way noo dambaysaa taas xadaثna cabdullahi bn cumar bni moxamed bni abana bni صaalixin wa moxamed bni yaziid ومحمد بن يزيد الرفاعي واللفظ لابن أبانا قال حدثنا ابن فضيل عن أبي إسماعيل عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي baa wuxuu yihi de kolay nin buu dheereeyey cabdاللahi بن cmar baa tirsintiisa dheereeyey waa dad laakiin labadoodaba waan soo maray iبن فضaylna waa ninkaan haynay abi ismaaciilna bal kalaan baa inoo dambeeya in shaء الlahu taعaalى matigana wax ku iman dooniyo wixii aan raacinayno ee sharaxyada kuba sugan can abi xaazimin oo can abi hurayrata abu xaasimna waa dee abu xaazim waxa weeye mawla caza oo taasaynu hore usoo maray alashjaci ee dee abu hurayre kaba warinayay samaan can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam waladii ilaah baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadii gacantiisa ay ku sugan tahay laa tadhabu ma tegayso addunyaa adduunyadu xataa yamura ilaa uu maro arajulu nin cala alqabri qabri korkii fayatamaradu calayhi uu ku galgashabo uu ku galgasho qabrigaas wayaquul uu yidhaaho markaa oo dee haddii fayatamarad waa yaquula la yidhaahna laakiin dee xarakada maynoo xarakaysana waa wejisna banaan yaa laytanii kuntu makaana saaxibi hada alqabri qabrigii buu ku galgalanayaa korkiisii markaasuu odhanaya yaa laytani alla shalaytadayde kuntu maan ahaado alla maan ahaado makaana saaxibi hada alqabri qabriga nin kale meeshiisa maan ku jiro maan beri horeba dhinto oon halkaa ku jiro oo ka meeshan ku xabaalan anigu aan noqdo walaysa bihi isaga kuma sugna addiinu diin oo ujeeddadu waxaan keenay inuu geerida dee acdam almasaa'ib ba ahayd aadna loo nici jiray dadku ay wada nacaanba inuu ku tamaniyo oo uu noloshiisii kaba doorto waxa keenay ma aha diin isagoo diintiisii ka baqanaya inuu ka fidnoobo oo diintiisii u baqanaya saa daraaddeed u tamaniyay say dee bacda markaa asaalixiin iyo bacda salaf ilaahay geerida u weydiisan iyagoo diintoodii markaa isla bilo anuqsaani idinkaba timaada arrinku ma ahe ila albalaw ma bihi ila albalaw wax kale kuma sugna oon ahayn balaayo fitan iyo imtixaanka waa shiddada adag ee jirta ayuunbaa arrintan keentay inuu taa ugu tamaniyo ee wax kale maaha weli axaadiida noocanna way noo socotaa waxadaثna بn abi cumara almakiyu qaala xadaثna marwan can yaziida wahuwa bnu kaysaan can abi xaazimi can abi hurayrata bal sanadkii hore horta ibnu abi cumar iyo marwan dee markii hore inoogumay jirin yaziidkan ibnu kaysaan abu ismaaciilkii weeye laakiin nin kaleo isna abu ismaaciil la yidhaaho oon isaga ahayn oo sanadka ku jiro abu xaasim ka wariyaana waa jiraa bal waana inoo soo socdan in shaء الlahu taعaalى عan أbي xاaزiبin عan أbي هurayرaةa qاaل qاala النabiyu slى الlaهu عalيه وasلم wاladii nafsii biyadih ilaah baan ku dhaartee waxyaalahan waa aclaamtii nubuwada waa umuuro qeyboo ilaahay usoo waxyooday waa kaa inoo sheegay in badan oo umuuraha kamida waa la arkay waxyaalan oo wax dambeeya waxaasna xaqiiq ahaan waa wax la arki doono uun waan u dhaaranayaaba rasuulkii ilaahay waladii nafsi biyadih laya'tiyana waxaa iman doona cala nnaasi dadka zamaanun zaman laa yadri aanu garanahayn alqaatilu kii wax dilay fii ayi shayin qatala bal sababta wuxuu dilay walaa yadri aanu garanayn almaqtuulu kii la dilayna calaa ayi shayin qutila waxa loo dilay aanu garanayn manaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu alayh asadiq masduuq waxa wey ayaa muxuu u dhaartay waxaanu ku dhaartay in dadka waqti ku iman doono dee layslayn doono dilku badnaan doono markaasaa kan wax dilay haddii la weydiiyo wixii uu ku dilayba ruuxan uu ku dilayo sabab macquulu sheegaya ma jirto wuxuu ku dilaya ma garanayo kan la dilay haddii la weydiiyo ama dadkiisii la weydiiyo maxaa lagu dilayna wax lagu dilay lama garanayo waa harjiya fitan oo waxaa jirta masjid la joogo ama meel la joogaa la qarxinaya dadkani maxay ku dhinteen waxala waxay ku dhinteen cid sheegayso sababta gurdan bal kan wax dilaya dadka intaa leeg hadduu xataa ruuxu doonayo wada laynaya qarxinaya ama taas oo kale dee wix alle wuxuu ku dilay oo uu ku dilayaa ma jirto uu sheegaya haddaba waa waqtigeenanba iyada waxaa kaba dambeeya harshigu siiba badnaaniyo waa sii kordhaya unaynama yaraanaye waxaa iman doona baa rasuulki ilaahay yihi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh zaman aanu kan qaatilkii garanahayn waxaanuu wax ku dilayo dilbaa baa la yihi isqarxi baa la yihi waxbaa loo qaado oo waa kaasi wax soo dil baa la yihi laakiin waxa uu isagu wax ku dilay aanu garanayn kii la dilayna aanu garanayn wax loo lagu dilayba haddii isaga la weydiiyo ama dadkiisiiba la weydiiyo bal xadiidka duruqdiisa qaar ayaa de waa kan dariiq kale وxadثna cabdالlahi بn cmr بn abana وaصir بn cabdالأعlى qaala markaa markay xaaladu gaadhada waa xaalada dee dadkii qaar ay markay arkaan naftoodii iyo dhibta iyo shidada haysata ay uguba tamaniyayaan dhimasho adduunye iyo nolosheediiba ay nacayaan waxay u nacayaanna maha diintoodii ay u baqanayaane bal waa dhibaatada kale jirta oo ay kaba dooranayaan noloshii ay kaba dooranayaan dhimasho haddii ay heli lahaayeenba وxadثna cبdاللahi بن cمر بن abاn وaصل بن cبdالأعلى qال xadثna محamed بن فضyل عن أbي إسmاعيل الأسلمي عن أbي xاaزم عن أbي هريرaةa qاaل qاla رasuuل الlahi صلى الله عليه وsلم rasuulka ilaahay ba wuxuu yihi wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaaت الlahi وaسلام عalيه والdي نfsي بyadي laa تdhabu ma tegaysa addunيa addunyadu ma dhamaanaysa addunyadu qiyaamadu ma dhacayso xataa yaأtiya calى الnaasi yowm ilaa ma dadka uu yimaado maalin ama waqti laa yadri lqaatilu kii wax dilay aanu garanayn fiima qatala waxaanu wax ku dilaya sababta uu dilaya wax wala lmaqtuulu kii la dilayna aanu ogeyn oanu garanayn fiima qutila waxa loo dilay faqiila waxaa la yihi kayfa yakunu dalika arrinku saabuu u dhacaya oo dee dilka caynkaase saasuune xataa kii wax dilay waxaanu wax ku dilay aanu garanayn kii la dilay wax loo dilay aanu garanayn seebay arrintaasi u suurtagalaysa uba dhacaysaa qaala wuxu uhi alharju rasuulka ilaahi alharj harjuna waa kasrat lqatl iyo fitnada badan san horeba soo maray muxuu raaciyena alqaatilu walmaqtuulu fi nnaar waa kii wax dilayo kii la dilayba waa naaro dee kolley waa dadkii isdilayay sabab la-aan bay isku dilayaan ama zacaama ha noqoto ama waxyaalo waa kuwa isdilaya kan wax dilay dee dilkanuu ruux muslima dilay baaba ku naar tegayaa kii la dilayna sayn hore usoo maray isaga naftiisa waa mid dagaalkii ku jiray oo isaguba doonayay inuu wax dilo lagala horeeyey uno waa dadaalkan uu ku dalaayay isaguba wax dilo taasuu goostay niyadiisay taa ahayd waa cazimo xaggiisa kaba timi ayuu isaguna uba dhimanayaa taasba weeye ama uu naartii kuba gelaya markaa kolley tarjamada iyo axaadiista waxaan filayaa inoo socotaa way kala waasacsan yihiin oo dee qeyb labada xadiidee hore ayay kuba sugnayd ama waxa weeye inuu mid isaga hore inuu usoo maro raqamuro boqol iyo toddobiyo konton uu siiyey in waa kaas xadiidkaa hore iyo labadiisa dariiq baa ahaa dee waxaa tarjamadu imaka arrintan imakaan haynoo kale iyo bal axaadiista dambayse baabka ku dambaysa ee kolley waa waxyaalo kale oo iyaduna dee umuuraha fitanta iyo rasuulka ilaahay inoo sheegay inay iman doonaan oo taasaa ka wada dhaxayse laakiin dee intan tarjamadee koobanun arrinku ma ahayn bal markaa taasi maa bihi walaysa bihi diinu ila albalaana kole waxaan filaya laqbadaydii dee waa ogeydeen waan soo dhaafay waayo axaadiid kale ay noo bilaabantayo walaysa maanin bihi isaga macnaa waxaan keenaye ku xambaaray inuu qabriga ruuxan inuu dhinto ku tamaniya addiinu macnaa diintii isagoo u baqanayo diintuna markaa daalku u kasrisan yahay wax kale maaha si kale looma aqriayo haddii xaanta xarako kale ahayn marka diintii maaha ujeedadu diintiisu u baqanayo oo isdhay waad kama fidnoobi ama xumaan baa iyo kufri baa lagu xambaarayo taa ugu tamaniyay arrintu maahe ila albalaw maa bihi ila albalaw taasna balaayo iyo waa fatantaa iyo shidada adduunyo un weeye waxa taa kuma xambaareen bal markaa imanka xadiidkan ayuu hadal raaciyey muslim oo wuxuu hi wafii riwaayati bni abana qaala huwa yaziid bnu kaysana can abi ismaaciila lam yadkur ilaslamiya cibaaradaasuu raaciyo wuxuu leeyahy laba sheekh baa muslim imanka halkan lahaa waa wasil iyo cabdullaahi bni cumar markaa xadiidkana way wada wariyeen xagga sanadkuu sheegayaa lafti kuba sugan markaa marka uu leeyahy cabdullaahi bni cumar dee waasil riwaayadiisa maxay ahayd can abi ismaaciil alaslamiyi can abi xaazibin intaasuu ku daayey ama iyada ibnu abaan riwaayadiisa maxaa ku sugnayd huwa yaziid ibnu kaysana can abi ismaaciila lam yadkur ilaslamiya bal waa cibaaradan baa kuba sugan kale cibaaradanna muslimnasan baa dhacday ama nusqooyinka wada dhacday waana cibaaro ay leeyihin taqdiim iyo taakhiir baa ku sugan ama kolle khada baa jira oo halkan ah yaziid ibnu kaysaan can abi ismaaciila daahirka wuxuu noqday in laba nin meeshii ay ku wada jiraan oo yaziid ibnu kaysaan nin la yidhaaho oo abi ismaaciil kaba sii warinaya meeshana waa nin keliya un waasayn marka horeba soo aragnay abu ismaaciilkan baa yaziid iyo markaa ibnu kaysaana markaa in la yidhaha yani abi aba ismaaciil iyo waxyaalo ayuun bay ahayd lafdigan kolley bal imaam nawowi cibaaradiisan eegaya waxaan raacin karna waan raacayaayo laakiin muslim wuxuu yihi bal wuxuu imaka hadalkiisi markuu soo qaaday yaa wuxuu leeyahy kalaamkan wuxuu leeyahy taqdiim iyo taakhiir baa kuba sugani lafdiguna yaziid ibnu kaysaan inuu abu ismaaciil kaba warinaya na tusaya taasna waa qalade yaziid ibnu kaysaankan baa abu ismaaciile laakiin bal meesha laba arrimood baa wada jira laba nin baa kunyadan ku kulmay abu ismaaciil welibana arrintaa ku kulmeene labadooduba abu xaazim bay ka wariyeen labadoodubana axaadiis way wada wariyeen xadiidkani ka mid yahay xataa muslim dhexdiis xadiida aan soo dhaafnana way ahayd xadiidkan baa ka mida labadooduba abu ismaaciil baa la yidhaha labadooduba abu xaazim bay ka wada warinayaan axaadiis dhowray kuma kulmeen oo uu ka mid yahay xadiidkani markaasaa daraaddeed labada nin abu ismaaciil la yidhaha meeshii way ku wada jiraan markaa midkood magaciisu waa yaziid ibnu kaysaan isaga nisbadan ma laha alaslamiyi ma laha nisbadan alaslamiyi ma laha nina bashiir ibnu salmaan baa la yidhaha aniga waxaaba ii taalla markuu sheekhu soo naqlinaya bashiir ibnu sulaymaan laakiin waa xaylati waa khada madbacadayda ah oo dee bashiir ibnu salmaan weeye markaa bashiir ibnu salmaanna isaga kunyadiisa maxaa la yidhaha abu ismaaciile isagay alaslamiyi u raacsan tahay in abu xaazimna xadiidkii way ka wada warinayaan marka bal markii hore haddaan eegno can abi ismaaciil can abi xaazimin oon aslam la socon baa inoo taalay waana tii aan idhi sanadkii labaad ee can yaziid mukaysan halkiisa uu yimi waa abu ismaaciilkii un laakiin sanadkan dambe can abi ismaaciil alaslamiyi yaziid ibnu kaysaan ma noqonayo ee wuxuu noqonayaa bashiir ibnu salmaan labadaba xadiidka way wada wadaagsadeen laakiin arrintan uu sheekhu sheegay uu yihi yaziid ibnu kaysaan can abi ismaaciil horta waxaan lenahay taasi waa khada waa yaziid ibnu kaysaan oo de ama huwa abu ismaaciil ama yani abi isma abi aba ismaaciil unba taasba weeye halkan markaa yidhi lam yadkurin aslamiya wuxuu sheegayaa labadan sheekhee muslim midna alaslamiya buu yihi midna alaslamiya mu odhan marka kaalaslamiya yihi ninka markaa xadiidka warinaya bashiir ibnu salmaan buu noqonaya markaan alaslamiya la odhan ee yaziid ibnu kaysaanna weliba lasoo raaciyana kii kaluu noqonaya abu ismaaciil kii kale waayo alaslamiy waa bashiir ibnu salmaan kan kalena abu ismaaciil haba la yidhaha kolkol abu mudaynna haba yidhaaheen yaziid ibnu kaysaan baa la yidhaha bal markaa horta ma aha laba nin oo kala duwan waa laba nin oo kala duwan abu xaazim ka wada wariye axaadiidna ku wada kulmay xadiidkeenani kaba mid yahay imika ruwaad markii hore ee labada sanadee hore isaga wuxun buu inoo ahaa yaziid ibnu kaysaano nin kale mu ahayn kan dambe marka la yidhaaho riwaayada waasil can abi ismaaciil alaslamiyi bashiir ibnu salmaan buu noqonaya laakiin markay noqoto in cabdullahi ibnu cumar riwaayadiisa walow halka matniga khada kale jiraan leenahay ama taqdiim iyo taakhiir jirayo isaguna uu kaba cabiray waxay noqonaysaa inuu noqdo dee abu ismaaciil alaslam iyo bashiir ibnu salmaan uu noqdo bal waa intaa kale sheekuna hadalka abu cali alghazani saaxibu taqyiid lmuhmal hadalkiisa intaa uu ka dheeraa oo ka leeya laakiin uu soo talkhiisiye bal arinku kaasba weeyo waa intan labadan xadثna abubakr بn abi shaybata وبن أbي cمر واللفظ لأbي بكر قال xdثna سفyان بن عyynة عن زiyاد بن سعد عن الزهري عن سعيد سعيidku waa سعيid بن المسyب weeye زiyاد بن سعدna min kباar أصحaabi زhriba weeye horeynuu soo maray waa ثiqaadiisii أصxaabtiisii waa weyneyd ama xertiisa dabqaadka horeba weeyaan أنه سمع أbا هريرة يقول abا هرير u مqلay isagoo ku qowlaya xaalu ku qowlayo عن النبي صلى الله عليه وسلم yukharibu waxaa baabiin doona kharaabin doona alkacbata kacbada fi suwayqatayni labada kub ee yaryarka leh ee min alxabashati xabasho kaba mida waa kaa mijaa yaryar ee xabasha ayaa waxa weeye kari baabiin doona dhagax dhagax fujin doona oo dumin doona kacbada وxadثnي xرmdة بن yaحyى qال أخbarna بن وهب qال أخbarnii يuنس عن بن شهاaب عن بن المسyب عن أbي هريرةa qال qاla رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi wuxuu yihi يخرب الكacبة duswayqatayn min الxabشhaةi duswayqatayn horta de waa aswayqatayn waa tasniye lakiin saaq oo la tasqeeriyey baa la tasniyeyey waxaanay leeyihin kolley de iyaga caadadooda ama isagu nawowi wuxuu caam yeelaya ama wuxuu leeyahy dadka sudan ama de de jinsigaas oo dhan ba mijahooda yaryara bal waa kuwaasoo waa iyaga sifadoodii oo kuwa iyaga xabasha ee saaqaqa iyo mijaha yaryar ama kubabka yaryar leh oo dhoodhooban waxa weeye ayaa kacbada dumin doona bal adigu tanna waa rasuulka ilaahay wuxuu inoogaba warramay waana arrintani kolley de waa waqti dambe waan xal arkaana de inay tahay xataa bacda de waxa weeyaan nabi ciise dabadi iyo taas ay tahay oo yaajuuj dabadi iyo xataa de xadiid baa rasuulka ilaahay xadiidka saxiixa in la xaji doono la cumraysan doono bacda yaajuuja wa maajuuj waqtiga caynkaasa dad xaj ayo cumraysanaya jireen lakiin markaa de adduunyadu ay gaba ay dee noqotoba dabayaaqaya wax dhammaanaya qiyaamada ay dadkii mu'miniintana ruuxdoodii laba qabto cid qablo ay u tahay oo ay u hadhayba maba jirto ayay markaa imanaysaa in nimankaa xabasha ay waxa weeyaan ay kharaabiyaan kolkol bay culimada halkan su-aal la yimaadaanoo waqtigii iyadoo gaala ay haysato kacbada oonay qiblo dad muslimiinaba u haydna gaala asnaan baa lagu caabudayeyba xabashadii kusoo duushay waa tii asxaab alfiil ilaahay halaagay ee badbaadiyey waktigaa dambe iyadoo qiblaba ah say dee haddana ay u suurtagelaysaa tanoo dee kolley waxa weeyaan waktigaas inay diintii baaba soo socotoy waaba kan rasuulka ilaahayba waa sanadii uu dhalan doono taas bay ahaydoo waa ilaalintaa dambe la ilaalinaye waktigan wakti dee adduunyadiiba ay dhammaa tahay waktigaa lagu noqonaya asnaam caabuditaankeed oo xataa laatiya cuse laba caabudayo oo waktiyadaa weeyaan oo dee bal markaas saa daraaddeed bay kansiga kacbadan ay la bixi doonaan ay baabiin doonaan iyagu oo waktigaa imaan iyo dad mu'miniin oo qiblo u tahay oo loo badbaadiyaa taas baaban jir ahayn dee kolley marar badanna qiblada waxbay kuba dhaceen lagu soo duulaystay aynu soo maray jeeshkii dee waktigaasi laba wakti oo kale oo waktigii dee ibna zubayr oo kale ahaa in ka dambeysay nimankii qaraabadod aha waktigoodii waktiyo kala duwan oo dee iyadoy taasi tahay haddana dee cid walow ay banaysanayeen oo waa kaa dagaalkii ay banaysteen haddana dee kacba ahaan dad iyagu u duminaya taas may ahayn oo halaagma dhicine bal waktigan dambena xaaladu dee waa taa dambe oo waxaala adduunyadiiba laga sii socdo adduunyadii la halaagayo waxay soo hadhay baa sharaarulkhalqi ay tahay oo kacbadii cid ay kacbo u tahay oo qiblo utoo usoo xajaysa ama u cumraysanaysa ama usoo jeedsanaysa salaad baanay jirin dee waktigaas bay noqono marka umuurahaasa deeto taas waa waktiyadaa dambe waxaa dhici doona yuarib lkacbata duswayqatayn rasuulka ilaahina waa arrin waxyi u yimi bal xadiid buu ahaa waxaaba de ad moodaa imika in arkayo waa la tusay muuqaalkiiba xataa la tusay loo kashfiyey iyadoon arko dee usaydaca ufaydacawaad uu tilmaamaya ruuxaasoo dee dhagax dhagax u fujinaya ayaad moodaa imika in arkay inuu rasuulka ilahay lakiin waa waqtigaa dambe waxa dhacayo وxadثna qtaybaة xadثna qتaybaة بن سacيid qال xadثna عبدالعaزيز عن darawrdي عن hwr casr bn zayd can abilkaysi can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyه wasalam qaala dusuwayqatayni labada saaqee yaryar kale ee min alxabashati xabasho ka mid ah ayaa yukharibu kharaabin beyt allahi caza wajala beytka ilaahay kaas baa dumin doona oo kharaabin doona waxadaanaa qutaybat bnu saciidi qaala bal xadiisyadaas kaasna waa xadiid kale un ama laba xadiisoo kale aynoo raacaya oo kollay isku iyaguna waxyaalaha uu rasuulka ilaahay kaba warramay una xadaanaa qutaybat bnu saciidi qaala akhbaranaa cabdاlcaziiz yacni bna muxamedi waa daarawardigun can thawr bni zaydi can abilkaysi abilkayskan iyo awr ibn ayd thawr ibni zaydna horeynu usoo maray de halkana sanadkii horena waa kuwa inooguma sugnaa abulkaysna ibnu salim magaciisa la yidhaha mawla bni mudic waanu soo maray can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam qaala laa taquumu ma dhacayso asaacatu xataa yakhruja ilaa uu soo baxo rajulu nin min qaxdaana reerkaa qaxdaan la yidhaha kaba mid ah waa dadkii yaman carabtii degi jirteen mala cadaaniinta aan ahayn yasuuqu kaxaynaya annaasa dadka bicasaahu ushiis macnaa dee sulduu yeelanaya waxbuu yeelanayaa de waa kaa muraadkiisa siduu doonaya hadduu doono waa nin dictatoriya oo dee wuxuu doonayana kuma qasbayo saa xoolaha dabada looga baro ee loo kaxeeyo kale dadkii u kaxaynayo macnaa adigu waa xagga tasarufka uu ku tasarufayo suldada uu leeyahay iyo martaas oo nin saas oo reer qaxdaana ilaa uu soo baxo oo dadka ushiisa ku kaxaynaya taas e waaba dhici karta isaguna waqti dambe inuu noqdo xadiidka qaarkood baa culimmadu iyagoo dee alfaada kaba qaadanaya kuwa fasireen inuu mahdi dabadi ahaan doono oo isaguba markaa jaanibkan aan idhi waaba dee laga yaaba inuu mustabdiye aanay arrintuba ahayna dariiqiisii oo kaliya ama cadaaladiisii oo kale ahaynay adugu bal waxa weeyaan nin reerkaas ilahu kala soo baxo kale waqtiyada iyo haddii de waxa weya marka uu soo baxo baaba dee tafsiirkiisa iyo wuxuu yahay iyo xaaladiisa la ogaan karaa imika laakiin waxa kaloo intaa rasuulka ilaahay ka sheegay aan ahaynun kama ognay ma jirte ilaa nin saasi soo baxo qiyaamadu ma dhacayso xadaثna mحamed بن bashاr الcabdiy qaal xadaثna cabdالكبيr بن cabdالmجيد abu bakri الxanafiy mar dhaweyna waa kii sanadka w inooguma sugnaa dee marar horena waan soo araragnay qal xadaثna cabdالxamid بن jacfari qaal samictu cmar بn اakmi بn الxakmi yuxadiث can abi hurayrata can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam qaala laa tadhabu ma tegayso alayaamu walayaali laa taquumu saacayo laa tadhabu alayaamu walayaali iyo waa isla macnuuno ee maalma iyo habeenadu markay tagaan waa mar saacadii dhacday qiyaamadii bilaabatay markaas oo dee habeen ka dambeeyaba aanu jirin koldii maalintaa wax ka dambeeyana maba jiraan waa inta adduunyadu joogto qiyaamadu ma dhacayso xataa yamlikay ilaa uu dhulka hanto ama dee meeloba milkiyo rajulu nin yuqaalu lahu ljahjaahu inuu qaxdaaniga yahay waa suurtagalba magaca leh oo dee inuu mid kale yahayna waa muxtamil nin jahjaah magaciisa la yidhaaho ama ha noqoto jaziiradii carbeed ama qaybo kamida ilaa uu milkiyo uu dee isagaka waa meliga iyo boqorka iyo ka dee dadka madaxda a uu noqdo qiyaamadu ma dhacayso bal waxaan lena waa umuuro hayb ah rasuulka ilaahay kaba warramay dee intaa uu rasuulka ilaahay inoo sheegay wax ka badan oo dee tafsi aan kusii fasiri karnaa ma jirte waa calaamtii nubawadiiso saa waxyaalo badan oo rasuulka ilaahay uu sheegay uu loo arkay ayuunba kuwana loo arki doonaa intaan weli la arag qaala muslimun muslim baa wuxuu yihi hum waa ciddan sheegi doono waa damiirku dadka dambe u laamayaaye arbacatu ikhwatin waa afar walaal ah waa faa'iida uu kordhinaya muslim shariikun wa cubaydullaahi wa cumayru wa cabdulkabiiri oo intooduba banuu cabdilmajiid ilba cabdilmajiida manaa nin keliya sanadka inoogu sugnaa waa ninkan cabdulkariim laba yidhaaho ibnu cabdilmajiid abubakr alxanafi ninkaas saddexnoo kolay walaaliyiin buu sheegay oo isku aaba yihiin mid shariik baa la ydhaha mid cubaydullaahi baa la ydhaha mid cumayr baa la ydhaha cabdulkariim waa kan kitaabka inoogu sugan ama saddexda kale waxa weeye laysu min rijaali sita cid kaloo wax ka warisayba kutubta lixdaa riwaayo kuma laha oo dee markaa ama min rijaali taqriibba maaha iyo dee usuushiisii bal maalan ma aha muslim baa inoo faa'iideynayay in cabdulkariim saddex noo kaloo la dhashayo isku aabbaha inay jiraanoo magacyada leh kolle waa dad ruwaad baa dhici karta laakiin waxaan leenahay kutubtan lixda ee usuusha ah ee dadkii riwaayada ku lahaa ka mid maha iyagu imka waxaa inoo bilaabmaya axaadiid kale oo iyaguna isku qeyb ah oo qolooyin kale oo rasuulka ilaahay tilmaantooda sheegay sifeeyey hadday tahay indhahooda iyo sabkooda iyo waxyaalaha ay xidhanayaan iyo wax kaba mida oo yihi ilaa kuwaa la dagaalantaan ama waxa weeyaan iyadna qiyaamadu ma dhacayso kuwaas intaanay qiyaamadu iman baa la dagaalami karta kuwan dee waa waxyaalo laba arkay ee axaadiia yar waxoogaa dee markaa insha allahu tacala hosyar cashirka halkaan ku daynaa si ay mar isu raacdoon imika u kala goyn axaadiia wada socotay wallahu subxana wa taala aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعظنا